Dhismaha masaajidka tawxiidka xaafada Heegan laanta hawlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa maraya heer gabagaba ah kaas oo ay dhismihiisa bilaabeen bulshada ku nool xaafadaasi. Dhismaha masaajidka ayaa waxaa laga bilaabay xagga hore ee qiblada iyo qeybaha kale ee gudaha masaajidka, taas oo ay aad u burburisay fatahaadii uu sameeyay Webiga Shabeelle. Sheekh Cumar Saalex Madoobe iyo Macalin Sakariye Siyaad Dhaqane oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidka ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo dhismaha masaajidka, ayagoona bulshada ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dhamaystirka dhismaha masaajidka.
Marka ummadda muslimiinta ee ku nool gobolka hiiraan waxaan ka codsanaynaa oo aan baaq ahaan ugu diraynaa inay masaajidkaas inala dhisaan qof walba meeshuu ka joogo magaalada ha ka joogo masaajidada oo la dhisan waxaa waaye waa wax aada u wanaagsan isagu nabigeena salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi inoo sheegay man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna ayuu yihi qofkii beytka ilaahay dhisaa asina ilaahay ayaa beyt jannada ugu dhisaaya marka waan u baahannahay jannada ilaahay waan u baahannahay asbaabtaa yarista ilaahay uuna hordhigay aan kaga faa-iideysano masaajidkaas deynta lagu leeyahay aan ka bixino jasaakum allahu kheyran bulshaweynta gobolka hiiraan ku dhaqan waxaa la yidhaahdaa soomaali waxay tiraahdaa waxa hal ruux dhibo dad badan ma dhibaan marka haddii aan qaaraankaa isku darsano oo nin kastao meesha u joogo uu kasoo tuuro oo ajirkeeda waa leedahay sadaqadana waxaa waaye kale fadli badan tahay tan waa sadaqa jaariya qofka u soconaysaa sadaqada jaariga ah shamiitadii aan ku dartay oo derbiga lagu dhisay roogii kooladii loogu soo gaday iyo wixii lagu naashnaashay kulli ajirkeeda waa leedahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan gaar ahaan ummadda reer hiiraan waxaan baaq ugu diraynaa inay masaajidkaas dhismihiisa ay nagala qeyb qaataan nabigan xadiis ayuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam man banaa beytan banallaahu beytan lahu fi ljanna qofkii beyt ilaahay buyuutiisa kamida dhisa ilaahayaa asagana jannada guri ugu dhisa iyo kheyrkeeda wanaaggeeda annagoo ka faa-iideysanayna beytkaas ilaahay aan u istaagno qof walba wixii uu awoodiisa ha ku daro ha ku maaragtaa caawiyo maaragtaa jazaakum allaahu kheyran waa sadaqa waa kheyr xitaa qofkii maaragta waalidiinta isaga dhashay sadaqa jaariyay u noqonaysaa ilaahay u oobsaday baarinimo falkooda ixsaan falkooda waxaa kamid a waalidka ku dhalay inaad wax u bixiso oo meelaha kheyrka ah aada wax ugu darto marka walaalayaal aan ka qeyb qaadano ajar iyo kheyraan ka helaynaa adduunyadeenu ilaahay noogu barakaynaa aakhiradeenu ilaahay maaragta nagu ciseynaa janno ilaahay uu nagu siinaa masaajidkan ayaa waxaa saameyn weyn ay kasoo gaartay daadadkii alliino iyo fatahaadii uu magaalada beledweyne ka geystay webiga shabeelle waxaana haatan bulshada ah iyo dadka muxsiniinta ah ee kheyrka jecel loogu baaqayaa inay ka qeyb qaataan dhammaystirka dhismihiisa oo meel gabagaba a maraya